wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda maamulka somalilan ayaa furtay kulan lagaga tashanayo sidii loo horumarin lahaa kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluuga ah ee maamulkaasi kulankana wadatashiga ah ayaa waxaa furay wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda maamulka somalilan waxaana ka qayb galay wakiilo ka socday hay-adda beeraha ee faw iyo wasiiro ka tirsan maamulka somalilan ugu horreyn waxaa kulanka ka hadlay madaxa hay-adda faw somalilan cabdikariin mooge halkan waxaan doonayna inaynu ku samayno la tashi khuseeya mashruuc ay leedahay wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda isla markaana ay kala shaqeyn doonaan wasaaradaha kale deegaanka iyo wasaaradda ganacsigu iyo muxuu ahaa hayado kale maxalli ay ka wada shaqeyn doonaan mashruucaasoo runtii aan doonayno in bal la tashi ka sameyno maanta wasaaradda lagu sameeyo halkan run ahaantii waxaa farxad noo ah in wasiirkii kalluumaysiga iyo kheyraadka baddu wasiir buureed uu nagala soo qayb galay uuna furayo sidoo kale waxaa jooga madaxii mashaariicda kalluumaysiga ee hay-adda faw dr babagora iyo dhammaan hay-adaha maxalliga iyo jaamacadda jaamacadaha ka shaqeeya culumta badda iyo hay-adaha kale maxalliga way joogaan oo ay ka qayb qaadanayaan runtii farxad gaar ay notay ugu dambeyn waxaa kulanka ka hadlay wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka buluuga ee somalilan cali jaamac faarax wuxuuna sheegay in inta uu socdo kulankan loogu hadli doono sidii loo horumarin lahaa kalluumaysiga runtii shirkan wuxuu inoo yahay mid muhiima aad iyo aad muhiimna ku ah oo aynu ku diyaarinayno maxaynu qabanaynaa shanta sano soo socota maxaa inoo qorshe ah aynu waddanka ka qaban doonaa oo in fikradihii aynu muddada lasoo wadayna loo bedelaya mashaariic loo bedelaya mashruuc loo bedelayaa sidii marka loo gaari lahaa xeebaha loo samayn lahaa dekada yaryar qaboojiyaal iyo barfulaliyaal dadka loo tababari lahaa shuruucdii loo samayn lahaa kalluunka wixii ka dhiman marka aad iyo aad buu inuu ku muhiim yahay waxaan rajaynaya kasoo qaybgalayaasha muddada ay joogaan fadhiga kan inay maskaxda tuujiyaan wixii horey loo soo waday baa maanta waxaa loo samaynayaa gabagabadiisii weeye kadibna waxaynu la tegaynaa ciddii aynu ka rabnay inay mashaariicdeena ku siiso marka waa inaynu wax ina ka gadmi kara oo aynu adduunkana ka gadi karno waddankeenana hadhow markaynu waxu hello wax u qaban kara ay noqdaan marka runtii waxaan aad ugu rajo weynaa inaad soo saari doontaan wax aad u fiican natiijo fiican ka soo bixi doono shirakan oo ku saabsan maaragtay waxaynu qaban doonno iyo sidaynu u qaban doonno iyo halkaynu ka qaban doonno aad iyo aad baa u mahadsantihiin